dhahan xasan kaafur qoyste waa salaamantiin adiga iyo maamulka iyo shaqaalaha iyo guud ahaan bahda v o a waa run dagaal qaraar ayaa ka dhacay degmooyinka cadale iyo saagacelle oo dhexmaray dad walaalo ah oo diriso wax walba isu ah arrintaas waxaa ka dhashay khasaare nafeed dhaawac ha ahaado ama dhimasho ha ahaata ama hanti burburta ha ahaata ama barakac intaba waa ka dhaceen waana maaragtay waana ka tacsiyeyneynaa waana dhib nagu dhacay nagana dhacay ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu arrintaas meeshaas kuwa ka siiyo intii dhimatana allah u naxariiso dhaawacna allah maaragtay bogsiiyo hantida burburtana wax khayr badan alla ugu bedelo dhammaan wixii dhaco khasaare ah intaas kadib wafti uu hogaaminayo madaxweyne hore sheekh shariif sheekh axmed ayaan halkan ku nimid oo uu kamid yahay imaamku waxaana naga soo horreeyey sidoo kale hore u joogay madaxda hirshabeelle oo ah golahooda wasiirada iyo baarlamaanka xildhibaanada baarlamaanka hirshabeelle iyo maamulka shabeellaha dhexe intaba way joogeen iyo degmooyinkiisaba dadkaasna qaabtaasna horay dadaal badan u muujiyeen anaguna waa kusoo biirnay dadaladaas badanoo iskaba ayaa ilaahay nagu maaragtay nagu guuleeyey inaan dhinacyadaba wada aragno kadibna ayna wada aqbalaan shalna waxaan isugu geynay gogol ay ku wada dhawaaqeen in ciidanka la kala qaado xabadana la joojiyo kadibna waxaan rajeynaa insha allahu tacaala arbacada soo socoto in laisugu yimaado gogoshii wada hadalka ugaas maxamuud labada dhinac ee dagaalamay waxgaradkoodii ma isu keenteen fariin caankee ah ayaad se u gudbiseen waxaan u gudbinay fariintii aan wadnay oo ahayd in ay joojiyaan xabadda wadahadalna lagu dhameeyo dhibaatada meesha ka dhacday waxaan ku hormarnay magaalada degmada raagaceelle alaabtii joogta halkaasna way naga aqbaleen kadibna waxaa nimiday deegaanka xaaji cali halkaasoo alkaasna joogta iyaguna ay naga aqbaleen wixii aan wadnay kadibna labadooda ayaan meel isugu wada keenay oo hal goob ugu wada dhawaaqay xabajoojintii in ciidanka la kala qaado beelaha walaalaha ee dagaalamay haddii aada la hadasheen oo aada nabad ugu baaqdeen maxaa idinkaga soo baxay waxaa nooga soo baxay inay labada qolaba ay nabadda ogol yihiin si weynna way noo soo dhaweeyeen insha allah wada waxaan rajeynaynaa inay si wanaagsan ku dhamaato waxaa nooga muuqanaya ifafaale iyo nabad soo dhaweyn iyo nabad jacayl iyo inay isu hiroobayaan insha allahu tacaala rabaan in dagaalkaas la joojiyo oo walaaltinimadii halkeeda hor lagu soo celiya hadii alla tallaabadan xabad joojinta ee ay hadda dhinacyadu isla qaateen maxaa xigi doona tallaabada xigta waxay noqon doontaa hadii alla idmo in gogol layskugu keeno ay wada hadlaan wixii gacan laga wada hadlo hadii noqon laheeday dhiig iyo dheefba intaba laga wada hadlo iyo hadii wax dheefka laysku heesay dhul laysku heesay intaba wax kastoo laysku heesay in laga wada hadlo insha allahu tacaala waxaan rajeynaa arrintaas ay ku dhamaato meel wanaagsan waxaan rajeynaa inay helaan garsoor caadil oo u kala qaado xuquuqda ama waxyaalaha ay isku sheegaan hadiyaalada ugaas maxamuud ugu dambayntii sida aada og tahay beelahan walaalaha ah dagaalkoodu waa soo noqnoqday maxaa adiga ogaantaada la isku hayaa oo dagaalka keenay rajacankee ah ayaad kasha qabtaan ergadiina nabadoonka in hindisihiinu guulaysto waa mahadsantaha xasan kaafi waxyaabaha uu ka bilowday dagaalkaani dabcan wuxuu kamid yahay waxyaabaha soomaalidu ay dhaqanka u leedahay colo dhaqameedka soomaalida la yidhaahdo oo ay kamid tahay ama kheelad ha noqoto ama dhiig la kala galay ha noqoto ama wax dulba ka dhashay ha noqoto waxyaabahaas unbuu la xidhiiri doonaa sidaan qiyaasayno laakiin kama hor dhacayna marka gogosha laisugu yimaado ayaan ogaan doonaa meeshuu ka bilowday cida bilowday iyo wuxuu ku saabsan yahay taas halkaas ayaan aan kaga hor sugaynaa oo gogosha ayaan sugaynaa arrimahaas iyo sida labada beeloodba ay usoo gudubsadaan waxyaabaha ay isku haayaan midda labaad khasaaraha dhacay dhimasho dhaawac hanti burburtay iyo wixii lamid ah telekoob saxa ma hayno telekoobkaa lagu maqan yahay iyadana dib aan idinka soo sheegi doonaa hadii alla idmo waxaa soo horay ragada aan ka qabna arrintaas inay guul ku dhamaato idanka ilaahay arrintaas boqol kiiba boqolaan aan ku kalsoona inay guul ku dhamaan doonto waxaan rajeynaynaa insha allahu tacala haddaan iskaashano ilaahayna na kaabo inaan wax badan aan aan aan ka qaban karno waxaan rajeynaa inay wanaag ku dhamaato boqol kiiba boqol ilahay aan ka rajeynaa